isku soo baxyo waaweyn oo looga soo horjeedo weerarkii isqarxinta loo adeegsaday galaaftana nolosha boqolaal shacab aan waxba galabsan ee afar iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee oktoobar ka dhacay isgoyska kilomitir shan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maantay ka dhacay deegaano iyo degmooyin badan oo ka mid a gobolada jamhuuriyadda soomaaliya magaalooyinka baydhabo garbahaarey beledweyn guraceel dhuusamareeb iyo gaalkacyo oo ka kala tirsan gobolada gedo hiiraan galgaduud iyo mudug oo kala dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayay maanta isugu soo baxeen shacabka ku noolay wadooyinka waaweyn ee mara magaalooyinka aynu soo sheegnay baydhabo isku soo baxa ka dhacay ee looga soo horjeeday xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa soo abaabulay dhallinyarada iyo maamulka degmadaasi waxaana ka qayb galay madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa shacabka baydhabo uga mahad celiyey sida ay uga dareen celiyeen dhibaatadii shacabka soomaaliyeed loogu geystay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxauna si adag ula hadlay ururka al-shabaab allahu akbar allahu akbar khawaariij ha dhacdo khawaariij ha dhacdo waxaan dhiigga islaamka banaysleen dhiyen waxaan ugu dabaabiyan dhiyen waxaan masaakinta leeyan dhiyen waxaan aadiyo dileen dhiyen waxaan aawsho dileen dhiyen waxaan aglayn lahayna dhiyen eedayeedaan maasintiin eedayeedaan maasintiin keerada kalsoonida haska bahowlka geekaysan suu bideen eedayeedaasin kukumaha nagaana shacabka soomaaliyeed dhammaantiyo meel walbiyo ku roogaan soomaaliya sida geeka baydhaw haniiskabaya haniiskabeen wali go'aansadeenna yo o dhudhuumadaayanoo madag wal saarlaayeen intii libdilifadi yo o dagaalamaayeen inay dhimadaan war isuma dagaalantaan inay dhimataan diyaar miyiidina war isuma dagaalamaasaan inay dhimataan diyaar miyiidina war inay dagaalantaan diyaar miyiidina
magaalada beledweyn oo xarun u ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sidoo kale maantay boqolaal ka mid a shacabka ku nool magaaladaasi ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee beledweyn waxayna shacabku madaxyada kusoo duubteen calaamado guduudan oo ay ku muujinayaan dhiiggii laga daadiyey shacabka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee sabtidii lagu xasuuqay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho isku soo baxa beledweyn waxaa soo abaabulay dhallinyarada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan waxaana ka mid ahaa dadkii ka hadlay halkaasi waxaan soo dibad baxnay maanta bulshaweynta reer hiiraanana u imaaday musiibadii qaran ay ka dhacday muqdisho ku waxyeelooweyn walaalaheena islaamka ah ayagoo weliba ah dhalinyaro u badan ah dad micnaha siyaasad shaqo ku laheen hooyooyin ah ilmo yaryar ah aadaa ugu xunnahay shacabka reer hiiraan maahan xilligaa oyn lahen waa xilliga aan u dagaalami lahen sida aan u ciribtir lahen cadowga islaamka caruurta ilmaha yar ee hooyooyinka aad aan ugu xunnahay dhibaatadana waa la qaybsanaynaa famil walbeetoo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda la beegsanayo ma ahan wasiir lama rabo madaxweynena lama rabo mana la rabo askari lama rabo waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed in la rabo tirtiritaanka magaca soomaaliyeed in la tirtiro waxaan rajaynayaa haddii ay saan wax kusii socdaan oo aanan iska qaban dadka nabadiidka ah oo magaceena iyo calankeena diidayo in la dhihi doono magaalooyinka guraceel iyo dhuusamareeb oo ka mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sidoo kale maanta waxaa ka dhacay isku soo baxyo waaweyn waxaana boqolaal ka mid a shacabka ku nool dhuusamareeb iyo gurceelu socod ku mareen wadooyinka waaweyn ee mara degmooyinkaasi abwaan cabdi faarax dhunkaal oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee ku nool gobolada dhexe ee soomaaliya shacabka guraceelna kala qayb-gelayay isku soo bixi ay ugu baroordiiqayeen shacabkii lagu xasuuqay isgoyska soobe ayaa tixgabaya ka tiriyey weerarkii lagu qaaday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho weligood lilaahi iyo laqdaba way legdamayaane leg ninkii lahaa maalin buu luqunta waayaaye shalay kii ladnaa maanta waa loo dawarayaa waxaa lumiyey soomaalidoo cadow inoo loogay sharta nimankii layliyaa xalkii laga sugaayaa kuwii libinta soo hoyn lahaa looma howlgeline lalabad iyo laabjeexu waa laba astaamood ayaan lagugu odhan lebigu waa laba caloolyaa lebigu waa laba caloolyaa'e laabduunshadii xalan ayuu laxaw ka buuxaaye ka laxiima ruux aan lahayn looma taag hele ee lama sugo libaax weerar iyo leefatadayay ee lifta iyo lixaad wada jiraa lagu dagaalaa magaalooyinka gaalkacyo iyo garbahaarey oo iyaguna ka kala tirsan gobolada gedo iyo gobolka mudug ee kala dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa sidoo kale maanta waxaa ka dhacay isku soo baxyo waaweyn waxaana isku soo baxyadaasi loogu duceeyey shacabkii ku dhaawacmay isgoyska soobe in eebba caafiyo sidoo kalena alla looga tuugay inuu naxariistii janno siiyo boqolaalkii shacabka ahaa ee aan waxba galabsan ee sabtidii aynu soo dhaafnay lagu xasuuqay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday isgoyska kilomitir fif ee magaalada muqdisho ama isgoyska soobe ayaa noqotay mid ka wada oohisa dhammaanba shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa iyagoona shacabka soomaaliyeed dhigeen mudaharaadyo ay uga soo horjeedaan xasuuqii loo geystay shacabka aan waxba galabsan ee reer muqdisho